Qaabka loola xidhiidho markazka ama macalinka, markazka iyo macalinkuba waxa ay leeyihiin lambaro gaar ah iyo waqtiyo gaar ah oo ay ka jawaab celiyaan wicitaannada. Haddii ay dhacdo in waqtigaa laga jawaab celin waayo wicidaada, waalidka ama ardayga wacaya waxa uu dhaafayaa fariin si dib loogu soo celiyo. Taleefannada iyo waqtiyada, markazka taleefanka lambarkiisa iyo waqtigiisu waa: Macalin Xasan Qorane, eber afar afar shan shan todoba eber laba laba hal. Waqtiga iyo wicitaanka waxaan kasoo sheegi doonaa dib. Macalin Cabdulqaadir lambarkiisa iyo waqtigiisu waa: Nambarka taleefanka eber afar lix sagal lix shan lix sided sedex labo. Waqtiga iyo xiliga la wici karana dib ayaan kasoo sheegi doonaa. Qolka WhatsApp-ka, qolka WhatsApp-ka ah waa barta uu macalinku ku soo gudbiyo fariimo iyo macluumaad khuseeya waxbarashada si guud iyo si gaar ahba. Sidoo kale, xasuusinta shirarka markazka. Fasal walbana waxa uu leeyahay qol u gaar ah oo loogu gudbiyo macluumaadka gruubka u gaarka ah. Mararka qaar waxaa lagu qabtaa qolalka dhexdiisa afti-qaadis lagu soo bandhigayo arrin soo korodhay. Haddaba tiradii codeysa dhankii ay u badato ayaa macalinku ama maamulku go'aamiyaan lana fuliyaa. Qolkaana waxaa muhiim ah in waalidiintu dhammaan ay noqdaan kuwo firfircoon oo active ah.